salaam wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington
waa maalin jimco ah bisha ogostna waa lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
aan idiin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii xalayto ay maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen maqaayadda banaadir beach club iyo khasaarihii ka dhashay horta wararkan wuu ka dhixisoobay oo ayagiiba asaaf garan waayeen sababta wuxuu ahaa baabuurkuna inay wejiga hore ku dhuftaan kuwa ciidanka ah onaagsiyaha horta gadaal ka soo galaan maqaayadda baabuurkii waxaa arkay waardiye waxaa la yidhahdaa hotelka hortiisa isagoon soo gaarin meesha u socda horta kaligii qarxay sidoo kale qodobada aan idiin haynona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sidee looga hortegi karaa weerarada sii baahaya ee ururka al-shabaab wax kasta oo dhaca waxaa lagu khasban yahay in wax laga barto arrinta ugu muhiimsan waxaa weeye policy amni oo national ah oo soomaaliya ah oo ilaa hadda sirkale oo ka shaqeeya stateska iyo dowladda dhexey kulli isku xira ma jiro
al-shabaab mar walbaba xooggooda ay ku wajahayaan meesha ay oo ay hadday rabaanna jubbaland hal mar xooggooda wada saaraya oo aysan ka baqayn cid inta usoo dabamarta deegaamadii kale ka qabsanaysa inaanay wax baqdina halkaasi ka qabin waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida ciidamada amniga ee soomaaliya ayaa sheegay in maanta oo jimcaha ay soo afjareen go'doomintii dadku ay ku dhinteen ee maqaayadda banaadir beach restaurant ee magaalada muqdisho waxaana ku dhintay ugu yaraan toddoba qof oo ay ku jiraan laba ka mid ahaa raggii weerarka geystay taliyaha booliiska ee gobolka banaadir colonel bashaar ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi lasoo afjaray ka hor waa berigii saaka kornel bashaar ayaa waxa uu sheegay in ay soo badbaadiyeen badi dadkii rayadka ahaa ee maqaayaddaasi lagu dhex go'doomiyey booliiskuna haatan si buuxda uula wareegay dhismaha maqaayadda dowladda maraykanka ayaa si xoogle waxay u cambaaraysay weerarkaasi waxaana ay ballan qaaday inay sii wadi doonto la shaqaynta dowladda soomaaliya iyo ciidankeeda amniga si nabad loogu soo celiyo dalkaasi weerarkaasi ayaa xalay waxa uu bilowday kadib markii gaari lagu qarxiyey agaarka maqaayaddaasi banaadir beach restaurant kadibna uu dhaliyey rasaas la isweydaarsado kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi gaadhi laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa ku qarxay magaalo ku taalla dhinaca koonfur bari ee dalka turkiga waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan koob iyo toban askari halka ay ku dhaawacmeen tobannaan kale oo laga soo sida laga soo xigtay aan idhaahdee mas-uuliyiinta goobaha caafimaadka ee dalkaasi warbaahinta gudaha ayaa baahiyey muuqaal muujinaya qiiq weyn oo qariyey goob qaraxu ka dhacay taas oo la aaminsan yahay in ay ahayd goob ciidamadu ay wax ku baadhaan mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa ballan qaaday in ay arrintan ka jawaabi doonaan ra-iisul wasaaraha dalka turkiga binali yildrim ayaa sheegay in ay jawaabta ay u qalmaan ay siin doonaan kooxaha weerarka geystay
daalyaaniinta kurdiga ee uu taageero maraykanka ayaa sheegay inay ka baxayaan saldhigyadooda bariga ee webiga yufrates kadib markii militariga turkiga iyo dagaalyaaniin ay isbahaystaan ay soo qaadeen weerar dhanka xadka ah afeen hadle isbahaysiga maraykanka uu horseed ka yahay waxa uu sheegay in xoogga kurdiyiinta ah ay u dhaqaaqeen bariga si ay isugu diyaariyaan xoreynta raqa ayna markaasi caddayn in kurdiyiinta ay isaga baxeen halkaasi sida uu dalbaday dalka turkiga ka hor duulaankiisa ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee siriya ee fadhigiisu yahay london ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta in dagaalyaninta kurdiga ah ay weli ka dagaalamayaan dhanka galbeed ee webiga yufrates ayna dhul qabsadeen
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa sidii aad warkaba ku maqlayseen sagaal qof ayaa ku dhimatay weerarkii xalay ay maleeshiyada al-shabaab ku qaadeen makhaayadda banaadir beach club weerarka ayaa isugu jiray qarax iyo maleeshiya hubaysan oo gudaha u gashay makhaayadda haddaba sidaa weerarkani uu u dhacay iyo jawaabta ciidamada dowladda ayaa falastiin axmed iimaan ay ka waraysatay agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya genaraal cabdulaahi gaafow maxamuud bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantaha falastiin horta wararkan wuu ka dhixisoobay oo ayagiiba asaaf garan waayeen sababta waxau ahaa baabuurkana inay wejiga hore ku dhuftaan kuwa ciidankaana biyaha badda kadaal ay kasoo galaan makhaayadda baabuurkii waxaa arkay waardiye taagan maxaa la yidhahdaa hotelka hortiisa kuwaasay isaf garan waayeen xabadii ku rideen wuu cararay qolo kaloo sabaabtarkii waardiyadiisuu ku cararay xabadii kusoo rideen isagoon soo gaarin meesha u socda horta kaligii qarxay qolo kuwii kale badda kasoo geli lahayn waxay u qaateen ninkina waajibkiisa gutay oo qarxay daaqin kasoo galeen brother beach saddex qof ay ahaayeen ninkiina ma dhiman oo baabuurka waday isagoo nool oo caafimaad qabaan haynaa wala daaweyo ayaa faral yaro wuxuu qabaa wax yaro aasaas usii weyneen laakiin caafimaadkiisa kale waa fiican yahay meeshan waxaa ku dhimatay sagaal qof laba ay tahay ciidanka amniga afarta iyo laba iyo saddexdii isqarxisay oo meesha gashay iyo afar qofood oo kale sagaal qof ayaa ku dhimatay guud ahaan hal qof aana ku dhaawacmay
taliya khasaaruhu aada u yaraa waxay la doonayeen wax ka yaraa dhacay taliya marar badan ayay liido weerar ku soo qaadeen al-shabaab maxaa al-shabaab u suura geliyay fulinta weeraradan soo noqnoqda haddii waxaa u suura gelinaya liido meel waa horta marka koowaad meel bada laga imaanayo waayo badana inta habeenay ka bushaa mugdiina ayay ayayna tahay badda dadka waxaa loo qaadanayaa meel dadka hadda sheegta mashaga tagaan waaye oo dhalinyarada isugu tagaan oo dadka magaalada isugu tagaan oo aada moodaysa soomaaliya inay kusoo noqotay maxaa la yidhahdaa todobaatanayadii oo dadka habeenkii maalin iyo habeen meesha waxaa waaye meel dadka ay dhooban yahay dadkaana hadda ummadda inay laayana rabaan hadda wax gooni ay leeyihin ma laha al-shabaabka waxay muujiyeen in ay meeshay rabaan iyo goortay rabaan ay weerar geysan karaan dowladdana weli ma muuqato inay awood u leedahay in ay ka hortegi karto oo weeraradan ay baajin karto marka ma la dhihi karaa ama ha noqoto xogaha sirdoonkoo liita ama ha noqoto awoodda ciidankoo liidata dulduleelo xagga amniga ayaa dhinaca dowladda ka jira may lama dhihi karo sababtoo ah hadda waxaan umalaynayaa biliya la soo dhaafay wax badan ayaa la fashiliyey baabuurka aan baabuurka ka horreeyey oo qarxaaya waa kii la fashiliyey oo sinaay ku qarxaayay ciidamada nabadgelyada fashiliyeen kan xalay ciidamada nabadgelyada fashiliyeen warkana waa la hayay in weli mid mid labaadaa maqan oo xalay imaan lahaa oo kan marku fashilna la waayey marka warkana waa la helaa laakiin adiga ruuxaadaan war kugu soo celinayaayo qof raba inuu dhinto waxaad ka qaban karta ii sheeg waxaan wax ka qaban kartaa qof raba inuu sikaadhi inuu adiga ku dilo isaga noolaada rabo laakiin qof in inuu ku dilo inuu ku dilo inuu noolaada la aan rabin wax gooniha looga qaban karaa ma jiraan waa fenomen cusub waa adduun kusoo kordhay waay waxaa la sheegaa in ay jirto baahi loo qabo hay-ad ka hortagta argagixisada iyo xogaha sirdoonka in la wadaago gaar ahaana federaalka iyo maamulada heer gobol ma jiraan qaab aa ugu tala gasheen in aad maamulada gobolada kula wadaagtaan xogaha dhinaca ammaanka ah iyo dadka la doondoonayo intaba waa la wadaagnaa ayagaad wareysan kartaa wax alla wixii aan helno amba aan ka helno dad ajnabi amba annaga aan helno amba shacabka soomaalida hadda aada noola shaqeeyana siiyaan intaba waa gudbinaa waxaa la qariya mala anigana intoo kale noola soo gudbiyaa oo noola sheegaa marka ogta waa isdhaafsanaa nimanka la yidhahdo gobolada aadayn aadayn aadayna u shaqeeyaan xogta aan isdhaafsanayn laakiin qaar ka mida mas-uuliyiinta amniga ee gobolada waxay sheegeen in dad mararka qaar ay dhacdo aadna ay u badan tahay in dad magaalo laga doon doonayo ay magaalo kale ku noolaadaan oo ay joogaan oo aan laga warhayn ama magaaladaas aanay ka warhaynin khatarta qofkan taasina ay tahay xog la-aan ama wadaagga xogta oo aada u liidata ma dhacdaa arrintaas way dhacdaa si fiican weli weli si oglay u dhacdaa sababtoo ah dadkeena weli uma bisla inay inay inay qofkii nabadgelya xumo u arkaan sababta qaarkood waxay u aaminsa u esaanba inuu ayaga la qabiil yahay oo walaalo yahay ay u aaminsan yihiin uma gaarsiinayaan xataa dadka jooga meeshaas oo ammaanka qaabilsan u sheegi maayaan laakiin markay wax dhacada ayay wada qaynay leeyihin saasuu ahaa shabaabna haddii magdooda waxa waaye walaal male qabiil male cid ma laha mabda oo saasay ku socdaan anaga marka waxaan isku dhex wadnaa inaan inaan inaan qaylino markay wax dhacaan laakiin markay nala joogaan waa ilmaheeni waa gurigeyna joogaan xafiisadeyna joogaan waa og yihiin way qarinayaan xisbiacadkayaan lagaa qasan haddaan qabanay kadaba hordayaan marka marar badan waxa waa biseen la-aanta ka imaanaysa shacabka waay ma ahan dowladaha ama ama dowlad goboleedka ama dowladda federaalka intaba laakiin hadda wada shaqeynta waxaad moodaa inay aad usoo korortay afartii bil ama shantii bilo ugu dambeysay sababtoo ah wax badanaa la fashiliyey wax badanna waa la qabtay taliya waxaa jira warar sheegaya qaar ka mida dadka shalay meesha joogana waa ay noo sheegeen in dadka markay carareen oo qarxi koobaad uu dhacay ilaalada safaaradda turkiga ay rasaas kusoo fureen dad rayid ah ma la ogaado khasaaraha ka dhashay rasaastaas ay fureen ilaalada safaaradda waxba kama jiraan beentooda way warkaa sheegay safaarad ilaalada turkiga waxay xabadeeyeen baabuurka qarxay baabuurka isqarxiyey ayaa markii hore hotel kamida hotelada meesha ku yaalo waana magaciisa sheegayn waardiyihiisa aan kagu dareemay waxbad ku riday wuu ka soo cararay nimankaana soo aaday nimankan check pointay joogeen karbuuray u daareen naday ku daareen naday ku daareen naga joog naga joog waa ka joogi waaye dhowr xabaday ku rideen wuu kala wareegay kabacdina wuu qaxay marka ma jirto wixii marka ka dambeeyena meesha nabadsugidda iyo booliska gacanta ciidamada amniga gacanta ku hayeen wax xabada oo dambe oo ka dhacay male oo aan ahayn meesha dagaal ka socday xabad ka baxsan ma dhicin
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya jenaraal cabdulaahi gaafow maxamuud oo khadka telefoonka isagoo muqdisho ku sugan ugu warramaya wariyaha v o a falastiin axmed iimaan haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan faaqdaada toddobaadka waxaa soo diyaariyo soo jeedinaya haaruun macruuf
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku lafagurayno xaaladda amniga ee soomaaliya kadib weeraradii toddobaadkan ka dhacay muqdisho gaalkacyo iyo magaalada baardheere ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda saddex weerar oo kala duwan oo toddobaadkan gudihiisa ka kala dhacay magaalooyinka muqdisho gaalkacyo iyo baardheere haddaba maxaa keenay diyaarsanaan la'aanta laamaha amniga ee maamulada soomaalida mase jirtaa siyaasad guud oo lagu waajaho ururka al-shabaab saraakiishii hore ee amniga ee soomaaliya ayaa ku baaqay in la sameeyo hay-ad dhexe oo fududaysa wadaagista xogta iyo ka hortegista weerarada argagixisada ah mas-uuliyiinta ayaa sheegay in inkastoo ay jiraan laamo badan oo dhinaca amniga ah oo isugu jira heer federaal iyo heer gobol haddana in wada shaqayntoodu aysan jirin haddii ay jirtana ay tahay mid kooban al-shabaab ayaa weeraro istabajooga ka geysta gobollada koonfurta dalka waxaana weeraradooda kuwa ugu badan ay diiradda saaraan caasimadda muqdisho cabdi xasan xuseen cabdiyare waa agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka ee puntland waxaana uu muddo ku soo jiray arrimaha dhinaca amniga ee heer federaal iyo heer gobol waxa uu aaminsan yahay inay jiraan waxyaabo badan oo ay wadaagaan weerarada ay qaadayaan ururka al-shabaab wax kasta oo dhaca waxaa lagu khasban yahay in wax laga barto waxbarashadaas waxaa moodaa haruun hadda sida koonfurta muqdisho qaraxyada ay u dhacaan waxna waa laga bartaa runtii waxna way tahay in laga barto lagama baran waxyaalaha marka aan isleeyahay waxaa ku jira wadanka soomaaliya waxaa ka jira dowlad dhexe waxaa ka jirta maamul goboleed arrinta ugu muhiimsan waxaa weeye policy amni oo national ah oo soomaaliya ah oo ilaa hadda hirgalay oo ka shaqeeya stateska iyo dowladda dhexe iyo kulli isku xira ma jiro oo waxaan ka wadaa ama xogta in xogta la sheergalayo xogta la wada wadaago si waxaan looga hortago waxaa ugu muhiimsani waa in xogta iyo informationka la wadaaga arrintaasi ma jirto sidoo kale waxa markii ay ka dhacaan muqdisho laga bartay qaraxyada oo dhaca oo lagu arkay in loo soo gudbiyo stateska si iyaguna tallaabooyinka ay uga qaadaan oo ay uga hortagaan ma iyadana ma iyadana ma aysan garin marka waxaa laga baran karaa qaraxyadaatani sibay ku bilaabeen haaruun ilaa haddana waxay marayaan si ka weyn hadda waxaan dhigi karaa qaraxii hadda gaalkacay ka dhacay mid kamid a waxaa lagu qiyaasaaday ilaa boqol iyo konton k inuu yahay awoodiisa walow ilaahay u sakhiray oo ilaahay meel kale u mariyey marka waxayna ku bilaabatay wax ka yar toban k g haddana halkaasu malaya laba boqol iyo lixdan baa ka dhacay muqdisho hadda kahor marka stateka waxaa moodaa inay dawladdu iyo dawladuhu ay taagan yihiin oo ku bilaabmay aysan waxba aysan hore ula socon iyaguna ay ay ay maaragtay ay hormarinayo marka wuxuu u baahan yahay wax kastoo dhaca in daraasa lagu sameeyo sida wuxuu dhaceen iyo sidaba laga bartay ka bacdina lala jaan qaado hay-adaha amniga ay la jaan qaadaan iyo casharadaha ka soo baxay
waa gart qodob muhiima taabatay oo ahayd inaan xogta la wadaagin gobol iyo federaalba marka maxaa dhibaato oo ka yimid arrintaas runtii wax badan baa ka yimi haruunow halbeega loo qaato hadda in fararkan dhacayahe aafadahay ee qolyahan ay wadaan lagaga hortegi karo waxaa lagu magacaabi karaa waxaa afka soomaalida waxaa lagu yidhaahdaa shabakad ayaa shabakad lagaga guuleysan karaa ama network and defeated network shabakad aa shabakad lagaga guuleysan karaa macnaheedu waxa waaye dadkaani sidii shabakad bay uhowl kalaan oo ay u dhisayn in ba shabakadaasi la dhiso oo shabakaddu waxay kasoo bilaabataa heer degmo heer degmo markaan kuleeyahay hay-adaha amniga heerkaa degmo ka jira in laysku xiro oo laamihii sirdoonka iyo laamihii amniga booliska iyo c i d da iyo waxaa lamidkaa iyo community booliska iyo maamulka local governmentku ay wada shaqeeyaan isku xiro kabacdi heerkaas degmo in heerka gobol isku xirmo heer state in laisku xiro heer federal in laisku xiro oo xogtii la weydaarsado marka dadkaan waxaa dadkaani dadkay ku dhex jiraan marka waxyaalaha runtii laga arkay waxaa kamid ah dad muhiim u ah baa waxaa laga yaabaa stateska ama gobolada muhiim u ah oo laga raadinayo inay muqdisho kala dhex joogaan oo aysan liiska muqdisho ee hay-adaha amniga ee la raadinayo aysan ku jirin waxaa laga yaabaa kuway federal raadinayaan inay joogaanin gaalkacyo iyo wax lamida iyo garow waa sidaba haddaba dhacdayba de laga howlgelayo marka oo aysan liiskaasi aysan aysan haysanoo ku jirin marka kala qoqobnaan iyo kala xirxiraanta waxaa keenaya waa maaragtay security national policy baan ilaa hadda ama aan aan hirgelin dhamaan dawladda federaalka way samaysay way baasmarisay laakiin ilaa hadda ma dhaqan gelin marka arrintaasi ma suurta gelayso ilaa arrintaani si dhibiya looga looga looga fikiro oo laga baxo qoqobnaanta oo soomaaliya ama cid kasta soomaaliya hadda la iska bedela caalamka o dhan ba hadda isku xiran oo isku interest iyo security laga wada shaqeynayo marka soomaalidu inay ka wada shaqeyso heer states iyo heer federaal iyo heer gobol iyo heer degmada inay isku xiraato oo xal cadow ay u wada arkaan oo xogta la wada wadaarsado oo waxa weye aqoonta la wada wadaarsado khibradda hadda kuu sheegayay ee waxaa laga bartay la wada wadaarsado arrintaasi waa arrin muhiim ah siyaasadda koowaad iyo mandateka koowaad iyo mas-uuliyadda koowaad waxaa iskaleh marka soomaaliya gud laga hadlayo dowladda dhexe soomaaliya statekasuna wuxuu mas-uul ka yahay ama stateka gobolada iyo degmooyinka xukumo in laga dhiso arrintaasi mas-uul buu ka yahay agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa qaba fikirkaasi la mid ah oo ah in wada shaqaynta laamaha amnigu aysan jirin waxa uu sheegay in weerarkii toddobaadkan ka dhacay magaalada gaalkacyo uu arrintaasi tilmaanu yahay waxaa lagu sifayn karaa horta ko waa midda koowaade inaanay inay meesha yar tahay amaba aanay jirin wada shaqo rasmi ah ee ka dhexaysa hay-adaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed haddii ay jirtana inay tahay mid gaabisa midda labaad al-shabaab inay iyagu leeyihiin mar walbaba xoogooda ay ku wajahayaan meesha ay rabaan oo ay hadday rabaanna jubbaland hal mar xoogooda wada saaraya oo aysan ka baqayn cid inta usoo dabamarta deegaamadii kale ka qabsanaysa ina ina inaanay wax baqdina halkaasi ka qabin marka in hadba meeshii ay arkaan culaysi inuu ka haysto isuu geeyaan xoogooda iyo wada shaqayn la-aanta hay-adaha amniga iyo qodobka saddexaad oo ah gaalkacyo oo kale waxaan dhihi karnaa de waa magaalo hal magaalo oo kala qaybsan oo iska badaa maaragtay ka duwan dhulka soomaalida oo dhan iyadu dabeecad ka gaara leh ciidamo kala gaariya ay joogaan dad kala qaybsan oo laba maamul kala raacsan ay joogaan sina aan isku controli karin haddana dadkii aan aysan jirin maaragtay derbi wax derbiyahoo dadkii kala celinayana ma jiraan qasab mana mana suurtagelayso in noocaas la sameeyo marka wada shaqayn xumada maamulada gudahooda iyo wada shaqayn xumada yaraanta iyo istaraatiijiyad la-aanta dowladda dhexe iyo maamulada xagga maamulka iyo dadka laftiisa kala duwanaanshihiisa xagga qabaa'ilka waxyaalihii ka dhexeeyey dhexdooda oo aada moodid mararka qaarkood inay ayaga naftirkoodu ay ay ay qolo kale wax dhibaataynaysa qolo kale laga yaabo inay iska soo dhex maraan oo aysan waxba u arag oo dib u heshiisiin la-aanta ummadda gudaheeda ah asbaabahaas oo dhan ayaa waxaan isdhihi karaa sabab u ah gaalkacyana dee waxba kasii duwan tahay oo waa magaalo kala qaybsan oo runtii ciidamo kala duwan iyo ma hal maamul oo midaysan aanay lahayn ay iska fududdahay in lagu soo dhex dhuunto ay iska fududdahay in qolaba qolada kale ay u midayso qofka qofka noocaas oo kale argixisada ay markuu dhinac tago loo malayn karo maadaama magaaladan iska warhayn ay tahay inuu dhanka kale kasoo jeedo dhanka kale uu umalayo dhanka kale inuu kasoo jeedo marka kala qaybsanaanta ayagoo al-shabaabku waxyaala ay ku kobcaan ayay qayb ka tahay kala qaybsanaan la-aanta iyo iska warhayn la-aanta iyo xog la-aanta hay-adaha intelligenciga iyo hay-adaha kaleo amniga ama booliiska ha ahaadee qofkii dambi meel ka galay iyo wixii soo socday kulli marka dhab ahaantii arrimahaasaan isdhihi karaa inay yihiin arrimaha sababto ah ina ugu weyn tahay inaana jirin wax xiriir ah oo ka wada dhexeeya waayo baan isku daynay oo waagii shaqada aan haynay puntland unbaa maamul goboleed ka jirtay iyo somalilandba labadaas baa anagu xiriir toosa iyo wada shaqayn toosa iyo system gaar aho xogta laisugu gudbiyo ayaanu samaynay markii u dambeysay ayaamihii udambeysay oo sideeddii bilood oo udambeysay shirar badanna waa wada galnay waxaanan niri yaan amniga la siyaasadayn wax siyaasada amnigu ma galo qofka wada qaraxa ee ka yimaada burco ka yimaada wuxuu maalin kadib imaanayaa magaalada muqdisho wuxuu maalin kadib saacada kadib imaanayaa burco iyo iyo garow uu imaanayaa kan garowa ka tegaa xag iyo xagga meeshuu rabuu tegayaa kan muqdisho ka tegaa meeshuu rabuu tegayaa kan kismaayo noocaas waye marka waxaan ku heshiinay oo initiativekaasna hay-adda federaalka ee dhexe ay lahayd inaan la siyaasadayn amniga oo amniga siyaasadda laga fogeeyo in fanka tirada badan iyo lacagaha lagu bixiyo hay-adda dawladda dhexe ka tirsanna in lacagahaas qayb kamida loo wareejiyo hay-adaha gobolada xafiisyada laftooda xafiiska argagixisala dirirka oo kale in laga dhigo mid guud oo ka dhexeeya dalkao dhan oo goboladuna ay ku leeyihiin sheerkooda ay ku leeyihiin xafiisyadaasna laga furo maamul goboleedyada iyo tuulooyinka iyo ya qaybtaasi inay si aada u shaqayso oo ay noqoto qayb ka madax banaan siyaasaadka iyo xataa hay-adaha kale wa waa garta marka xafiiskaasoo kale haddaad bal faahfaahiso bal siduu u shaqayn karo iyo si isugu xiri karo iyo waxa uu ka tari karo dhibka taagan wax yar kasii faahfaahi xafiiskaas waxa weeye xafiiska hay-adda waxaa laleeyahay hay-adda argixisala dirirka oo kale mid la siman midda nabadsuguud oo kale ay noqon kartaa oo guud hay-addaasi waxa weeye waxaa loo magacaabaya dawladda dhexe u magacaabaysaa haddana wayba jirtaa de qof madaxa agaasim oo kale ama taliya hadba sida dadku hadda jecel yihiin oo iska askaraynta inkastoo aysan hay-ad askariya shaqo kule ahayn in marka agaasimahaas oo kale inta loo magacaabo axmed madoobe iyo maaragtay shariif xasan iyo dadka gobolada jooga ahi ay kusoo daraan agaasimayaal iyo brangeski halkaas laga furo qayb ay ku yeeshaan soddon qofood afartan labaatan hadba wixii loo qoondeynayo hay-ad hay-addaasi fan fiican in dawladda dhexe ay ka hesho haddana access fiican loo siiyo maamul gobolada inay ka shaqayso maamul goboleedyadu ay noqdaan meelo aan ku xireen hadba waxoodii maamulkoodi yarka ahaa iyo hay-adahoodi yarka ahaa iyo amnigoodi yaraayo meesha ka jira wixii hay-addaasi ay keento ayagoo la kaashanaya ciidamada localka ah ee meelahaas jira in si toosa loola falgalo dadkaas marka xogtooda iyo maaragtay waraysigooda iyo hayntooda iyo kullina in heer federaal ay noqoto waxa hal mar lagala wareego mas-uuliyadda marka mas-uuliyadda intelligenciga intiisa badan oo ku saabsan al-shabaab iyo wixii la xiriiro alqaacidada ama isis ha ahaatee in iyaga lagu wareejiyo lagula xisaabtamo xitaa dowlad goboleedyadu ay kula xisaabtamaan hay-addaas xogta inay brief gareeyaan xafiiska gobolkaasi ka ka tirsani ama xafiiska gobolkaas ku yaala ahi inuu brief gareeyo mar walbaba amaba xogta la wadaago wixii macquula madaxda meesha joogta si ay xoogaal u noqdaan oo wixii kusoo wajahanayo iyaguna laftooda ay u qaataan taxadarka iyo wixii digtoonida looga baahan yahay markaana waxaan isleeyahay waxaas oo dhanna waxaa aasaas u ah aasaas waxaa u ah niyad sami aasaas waxaa u ah in common wax guud in loo si wada jira il il wada jira ama aragti wada jira in laga qaato waxa lala dirirayo puntland markii qaraxyadu ay xamar ka dhacaan aysan lihin shaqo kuma lihin xamar inay markay wax ka dhacaan wasiirka amniga ama wasaaraddu amnigu ay u aragba dhul mas-uuliyadday ka saaran tahay markay sidaas kale baydhabo ka dhacaan nooc la mida waxaad moodaa dalka go-ano kala xayndaaban oo qolo qolaba inteeda yarta ah ay la wanaagsanaatay oo inta kale inaysan shaqo ku lahayn marka ishaas waxaad aragtidaas gaaban inta laga bedelo waxani waa wax guurguuraya sida shimbiruhu u guuraan oo malaygu u guuro ayay argagixisaduna u guurtaa waa dad mobile ah waa dad aan maaragtay eerahoodu iska mobile yihiin ayagu mobile yihiin qalabkay wataa iska mobile yihiin wax beeraha iyo guryo waaweyn oo ay leeyihiin aysan jirin oo maanta saad uga filsid inay meel joogeen maalinka kale inay gobol dhan ba la wareegeen oo aan laga filayn niman nooc dad noocaasa wey dadka lala dirirayo marka maalin un agtaada way imaanayaan khasaarahooda wuu imaanayaa laysma hurayo mar haddaan la isurayn in aragti guud laga wada qaato aragtidaas guudna loo daayo practice garaynteedii loo daayo dadka professionalkayo arrintaasi yaqaana al-shabaab waxay xoog ku leedahay koonfurta soomaaliya waxaana weeraradeeda inta badan ay ka dhacaan magaalada muqdisho oo saldhig u ah dowladda iyo howlgalka nabad ilaalinta ee amisom inkastoo al-shabaab ay saldhig ku leedahay puntland haddana waxaa maamuladii soo maray puntland u suuro gashay inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqooda weerarkii ka dhacay magaalada gaalkacyo toddobaadkan oo ay ku dhinteen toddobiyo labaatan qof ayaa ahaa kii ugu cuslaa ee ka dhaca puntland tan iyo bishii maarso dhammaadkeedii markaasoo qof ismiidaamiye uu dilay ilaa lix qof khaliif ciise mudan waa wasiirkii hore ee amniga ee puntland haruun arrintan ka dhacday gaalkacyo waa fenomena cajiiba waaye waxaanuna inay dhici doonaan meel ka mida puntland waa la filayey sababtoo ah nimankan dhibaatada ka wada soomaaliya siyaasadda guracan ku socdaa waxaa kasoo gaaray dhibaato iyo dhaawacyo culus baa kasoo gaaray puntland muddooyin fara badan marka inay meel ka aarsanayaan way ahayd waa la filayey waxaana loo baahnaaday taxadar in laga qabo oo laga fekero waxaanu inay dhicin waxaan markaa qabaa inay ahayd waxa la sugaayay laakiin soo dhawaatay wakti hoos laga soo hosgashay sidii la rabayna aan looga daba tegin baylamo waa gartay maxaad u tidhi waxay ahayd wax la filayey inay aargudanayaan maxay ka aargudanayaan waxay ka aargudanayaan nimankan ilaa iyo muddo waxay rabeen inay puntland dhibaato ka sameeyaan puntland ciidamadeeda ammaanka iyo dowladooda waxay ku qabteen xarig bira waxaa la xerxiray dad badan oo iyaga ah waxaa la maxkamada la geeyey kuwo badan oo iyaga ah waxaa la laayay oo maxkamaduhu dil ku xukmeen kuwo badan waagii dhaweydaadogood ilaa kun qof ku dhawaad baa soo weeraray puntland oo nimanka nabadiidka ah wixii ku dhacayna waa ogeyd inay noqdeen wax dhintay iyo wax maxaabiis lagu hayo marka dhibaatooyinkaas oo gaaray oo jabka ay ciidamada ammaanka gaarsiiyeen puntland inay ka aargudanayaan waa la filaya weerarka ka dhacay magaalada gaalkacyo bishii maarso waxa uu laba toddobaadun ka dambeeyey duulaan dhinaca badda ah oo al-shabaab ay ku qaaday deegaanada xeebta ee puntland axmed macalin fiqi oo ah agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa sidaasoo kale aaminsan in weerarkaasi uu jawaab u ahaa dib u dhacyo al-shabaab ay kala kulantay puntland weerarkan waxaa ka horreeyey oo anigu aan ku xiri karaa puntland marka la yidhaahdo waa iska dhecdheci jireen jelal kookoban baa dhici jiray marka laga reebo kooxaha hubaysan oo jooga galgala iyo halkaas cirifka fog puntland oo marmar weerar soo qaadi jiray una badnaa meelahay weerarka usoo qaadi jireen boosaaso iyo eriyadeeda laakiin midkan cusub wuxuu wuxuu ka waxaa ka horreeyey laba dhacdo aada u waaweyn oo puntland ka dhacday waa tii weerarkii tooska ahayd ee al-shabaabka macnaha sir tiro badanna looga dilay in badan oo boqolaal gaaraysana looga qabtay oo dagaal foolka fool ah uu ay ahayd dhowr bilood ka hor iyo ciidamo ciidamada sida aadka u tababaran ee danab oo maalmihii lasoo dhaafay reeshina ka waday iyo howlgalle ka waday magaalada gaalkacyo oo ilaa ay gaareen inay qabtaan dee nin ajnabi ah oo sudaaniis ah iyo canaasir kale oo isaga la shaqeynaysay oo al-shabaab ka tirsanayo nin culus buu ahaa ninkaas la qabtay marka jugahaas tirada badan ay al-shabaabka ugu dhaceen weliba gacanta puntland iyo ciidamadaas danabo iyaguna gaalkacyo saldhig ku ku lahaa markay ka gaartay waxaa qasab ah oo imaaneysa markaas oo kale in al-shabaabku ay u weeciyaan qorshayaashooda qeybo kamid ah inay u weeciyaan si rasmi ah inay dagaaladii ay koonfurta la joogeen iyo isqaraxyadii iyo wixii inay halkaasi ku wiciyaan khaliif ciise mudan wasiirkii hore ee amniga ee puntland waxa uu aaminsan yahay in weerarka ka dhacay magaalada gaalkacyo toddobaadkan laga hortegi karay isagoo ka hadlaya arrintaasi sida ay ku suurtogeli kartayna waxa uu yidhi waxaa looga hortegi kara sideedaba amnigu waxaa lagu sugaa waa xog weeye ciidamada ammaanka waa inay xog raadiyaan xogta markii la helo oo xogta la helo baa waxaa la sameeyaa precautions waxaa laga hortagaa si ay waxaas u iman oo inay u dhicin waxaa la rabay marka kontaroolada in la kontaroolo in magaalooyinka baaritaan lagu sameeyo in dadka soo gelaya magaalada si fiican loo baaro waxaa la rabay in booliiska iyo ciidamada nabadgelyada iyo degmada gaalkacyo ama degmooyin kaleba ay ka fekeraan dadka soo gelaya degaanka guryaha degaya dadka magaalada imanaya in la xuuraamo waxyaalo badan baa la rabay in la sameeyo oo aan sidaan filayay aan loo sameyn taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka ee puntland cabdi xasan xuseen cabdiyare waxa uu sheegay in kasakow al-shabaab oo si weyn u diyaarisa weerarada ay qaadayaan haddana inay muuqatay inuu jiro dabacsanaan dhinaca amniga ah lamber kow waxa weeye nimankani waxaa looga hortegi karaa oo ugu muhiimsan waxa weeye waa waa sirdoon sirdoonka oo la xoojiyo waxaan isleeyahay marka maamulka ama dowladda puntland iyadoo dee awoodeeda dowladeedba iska kooban tahay oo challenges badan ama dhibaatooyin badan ay iska jiraan waxaan qerin karaa inay jirto dhibac xagga sirdoonka ah inuu jiro waan qiraynaa marka waxa ugu ugu fiican oo laga hortegi karo waxay ahayd in nimankan xogtooda iyo warkeeda la helo sababta taa aan leeyahay waxa weeye wiig ka hor baa waxa operation laga fuliyay magaalada gaalkacyo oo niman muhiim u ahaa shaab lagu qabqabtay marka way caddayd inay sameynayaan argoosi ama waxaa la yihahda retaliation inay qaadayaan oo ay ku argoosanayaan marka waxay ahayd inay dowladdu u diyaarso u diyaargarowdo jawaabta ay ka bixin karaan gacantii loo geystay ee lagu qaqabtay al-shabaab taasna waa dibac bay ahayd hay-adaha amniga kama aysan dhiifoon oo ma aysan tallaabooyin deg dega oo maaragtay laga hortegayo ma aysan qaadin dibac bay ahayd dabaca labaadii oo aan dhihi karo meesha ay targetka oo soft targetka ay sameeyeen oo ay weerareen xerada dambeyaha la yidhaahdo waxay ahayd bartamaha suuqa magaalada weyn ugu weyn waxaana sida hadda la ii sheegay dhowaan xeradaa la dhisay oo waxaa lasoo dejinayay inay kami inay inay noqoto xafiisyo u noqoto dowladda hoose marka meel shacab ganacsi badan ay ku haystaan oo dad badan ay degan yihiin in xarun dowladeed oo iskaba cad tahay inay target tahay la dhex keeno oo xafiisyadooda laga furo taa ruuxeedu waxay ka mid tahay dabaca ama qorshe la-aanta amni aan sidii karo ee way ka jirtay halkaas waa gartay marka kaba soo qaad inay weerarkaas oo kale ka war helaan ciidanku maxaa la samayn karay waxaa la samayn karay sida waxyaalo badan la sameeyo weerarka hadday xogta la helay ay ay miisaankeedu la-eg tahay in laga howlgalo oo privation la sameeyo ama laga hortago waxay ahayd in la burburiyo oo laga hortago sideedana al-shabaab qorshayaasha ay qaadayaan waxay ku dadaalaan boqol kiiba boqol inuu u dhaco hadduusan boqol kiiba boqol boqol u dhicin khatarta feedbacka iyaga kaga imaan karta baa aada u tiro badan oo haddii la fashiliyo ama qaraxii fashilkaas ha noqdo in la qabto ama targetka ay weeyaan ama waktiguu ku dhaco marka waxay ahaan lahayd tilaabada xataa haddii ay laga warhelay laga warheli lahaa al-shabaab way bedeli lahayd in operationkaas ay saacadda ay fuliso oo waxa waxa dib bay uga fikeri lahayd marka in laga hortegi karo meesha qaraxan laga soo abaabulay dabcan cid magaalada hore gaalkacyo ama reer puntland laku lahayd course marka in arrintaasi waxay ahaan lahayd in gacan lagu qabto haddaan la gacan lagu qaban karina dhaqdhaqaaq haddii la sameeyana inay iyagu ay bedeli lahaayeen tacticsa waa qodob qodobka labaad aan kuu sheegay waxay ahayd maadaama ay ciidamada amniga soomaaliya commandoska kuwa puntland kaashanaya ee howlgal amniga halka ay ka fuliyeen inay hay-adaha amnigu iyo dowladdu ay tillaabooyin qaado lagu xaqiijinayo amniga oo shacabka looga digayo xarumaha muhiimka lagu ilaalinayo dhiifoonta iyo wardoonkana lagu siyaadinayo ya yaa mas-uuliyaddiisa le dabcaas waa su-aal wacan mas-uuliyadda runtii waa dhan haddii laga eego waa mas-uuliyad wadareed waxaa loo yaqaan amniga oo waxaan wadareed maxaan ka wadaa dowlad iyo shacaba amniga mas-uul baa laga wadayahay oo niba meesha uu joogo inuu ka qabto mas-uul bay kawaana sida ay dadkaan kusoo canamaashay gaar ahaana de mandeed waxaa u haysta mas-uuliyadda koowaad ay ku dhacaysaa waa dowladda xukuumadda xukuumaddana waxaa uga sixi saaran cidda alaamaha amniga ee amniga ay qaabli marka dee mas-uuliyaddaasi eh, waa mas-uuliyad tan hadda maqani waxaan dhihi karaa waa mas-uuliyaddii eh, ama la tabayo waa mas-uuliyadda xagga xukuumadda ama ha ahaatee dee xukuumadda sare ama ha ahaatee cidda laamaha amniga saan kuu sheegay qaabilsan amniga in maaragtay arrintaasi ay wax ka qabtaan oo laga sugaya cabdiyara waxa uu sheegay in al-shabaab qaraxa ay ka geysatay gaalkacyo uu ahaa kii ugu horreeyee noociisa ah oo ay ka geystaan puntland kaasi oo loo adeegsaday baabuur qaraxyo ku rakiban yihiin puntland ayaa leh ciidamo kala duwan oo isugu jira booliis nabad sugid kuwa xeebta iyo ciidamada daraawiishta laakiin weerarkan kadib waxaa su-aashu tahay ciidamada amniga ee puntland ma u diyaarsan yihiin weerarkan oo kale waa kan wasiirkii hore ee amniga ee puntland khaliif ciise mudan ciidanka hay-adaha amniga iyo ciidanka iyo ta nabad sugidda puntland wax faraqa ma u dhexeeya awooddooda iyo kartidooda iyo waxqabadkooda xilligii dowladdiinu ay jirtay iyo xilliga dowladda hadda maya sababtoo ah ciidamadan way soo dhismayeen ilaa sagaashan iyo sideedii tababaraday soo gelayeen dabcan marna waa suurtooda in ay ciidamadu xa aada u feejig yihiin ama xoogaha ay u soo jeedaan marna xabaa waad ka dhici karaan laakiin mar kasta waxaan ku kalsoonahay ciidamada puntland jooga nooc kasta ha adeene inay ka filan yihiin kana adag yihiin hawshooda keliya waxay u baahan yihiin in loo dhammaystiro qalabkii u baahnaayeen oo maxaa ka mid ah tababaradii dhaqaalihii mushaharkii adeegii la siinayey qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen oo loo dhammaystiro intaasay u badan laakiin waxaan ku kalsoonahay oo aan ku hurdaa inay waajibkooda gudan karaan ciidamadaas iyadoo nooc kasta dowladdan hadda jirta wax ay qaban kartay dhinaca amniga oo ay ka gaabisay ma jir ma jiraa
ma qabo sababtoo ah dee mar kasta nina korkiisa diyo kama dhowro dowladdii hore iyo tan hadda jirta intuba inay amni helaan oo meel nabada ku shaqeeyaan waa waa u baahan yihiin waana ku fekerayaan laakiin marmar bay kaasimberixanaysaa arrintii waxaan qabaa inay aada loo taxadaro oo cadow badan bay leedahay puntland oo geesaha ka jira oo meel kasta ka jira aada baa loo baahan yahay in loo taxadaro oo loo feejignaado lagana taxadaro in cadowgaas gaado
al-shabaab ayaa toddobaadkan waxay sheegeen inay sii wadi doonaan weerarada puntland dhinaca kalena war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa lagu sheegay in maamulku uu joojinayo dhammaan gaadiidka xamuulka ee soo gala puntland laga bilaabo kowda sebteembar afhayeenka madaxtooyada puntland cabdulaahi maxamed jaamac qur-aan jecel ayaa tallaabadan uga warramay saxaafadda dhammaan in waxaa la furayaa in la joojiye maanta wixii ka dambeeya kowda bisha sagaalaad wixii ka dambeeya in gaadiid uu ka yimaado koonfurta soomaaliya islamarkaana uusoo gudo gudaha puntland dhammaan gaadiidka ka imaanaya koonfurta soomaaliya hantida ay sidaan ee badeecadaha isku jira xoolaha waxay ku dejinayaan magaalada gaalkacyo taariikhdu marka ay tahay kowda bisha sagaalaad waxay haystaan toddoba casho ilaa shan casho gudahood inay kusoo kala wareeg kusoo dhamaystaan wixii hawlo ah oo oo ganacsatada quseeya amarkaasi waa amar guud oo dalka kasoo baxa madaxweynuhu uu amray amarka labaad waxa weeye in la joojiyo dhammaan gaadiidka qaadka sida ee soo gala dhulka kasoo gala puntland meel kasta ha kasoo galo waqooyi iyo koonfur isagana waa la mamnuucay waxaana la faraya laamaha amniga inay qabtaan lana wareegaan gaadiidka sida qaadka islamarkaana hantida sare ay gubaan hase yeeshee axmed macalin fiqi agaasimihii hore ee nabad sugidda soomaaliya oo horeyna isugu soo sharaxay jagada madaxweynenimada galmudug ayaa sheegay in tallaabadan lagu joojiyey gaadiidka aysan waxba ka tari doonin amniga iyo ka hortegista weerarada al-shabaab arrintaasi amniga waxay ka tari karta male runtii dee puntland waxay isgelinaysaa cunaqabateyn bay isi saaraysaa sida muuqata marka ay ay go-aankaasoo kale la gaarayo dee dhaqaalihii puntland kuma xirnayn dadka boosaaso dekedeeda iyo waxa galaya iyo waxa u socdaa iyo dhammaan dee businesska dadka ka dhexeeyaahi waxaa ku socotay noloshaa ku socotay marka puntland waxay isgelinaysaa haddii go-aankaasi uu dhab yahay sidaas usoo baxay oo baabuurtii xamuulkii iyo wixii saarnaa iyo kulli la joojiyo waxay isgelinaysaa cunaqabateyn iyadu go-aansanayso maamulkeeda uu go-aansanayo inuu isgeliyo marka taas ka sokow kuma joogsanayso argagixisadu dad socda weeye baabuur xamuula maaha waa dad socda waxaa laga rabaa fursad yani aragti intaas ka dheer oo ka duwan inay maamulka puntland ay la yimaadaan waxaana kula talin lahaa anigu arrinta koowaad oo lala imaanaya ah inay tahay in dadka deegaamadaas wada degan oo maamulada kala duwan ama somaliland ha ahaato ama puntland u ahaatee dadka nabadgelyada u qaabilsan puntland iyo kuwa u qaabilsan galmudug ama somaliland oo xagga kasii xigta in si official ah ay u ogolaadaan in wadahadallo lala galo oo ay galaan in measurement security-ga puntland waxyaalaha dhibaatada u geysanaya amaba galmudug u geysanaya amaba somaliland u geysanaya in inta laga wada hadlo wax interest guud oo dan guud oo qolo walbaaba ay ka arkayso maslaxadeeda in inta laga wada hadlo measurementskaasi miqyaa halbeegaas inuu noqdo midka la raacayo laakiin aragti gaara iyo go-aan gaar oo puntland ay ay ay ay ay ay maaragtay ku xayirayso baabuurtaas waxay fursad sii siinaysaa in colaa cadaawad gaara iyo haddana inta sii abuuranto in puntland ay noqoto meesha mar walbaba difaaca ku jirayso waxaana ka roon inaad deegaankaada difaac ka geshid waxaa ka roon inaad meelaha kaasa fogoo dariskaada ay kula difaacaan deegaankaadii haddaba su-aashu waxay tahay sidee looga hortegi karaa weerarada al-shabaab ee ku sii baahaya waddanka cabdi xasan xuseen cabdiyare agaasimihii hore ee nabad sugidda puntland waxa uu talooyin dhowr ah u soo jeediyey guud ahaan maamulada soomaalida waxa uu si gaara farta ugu fiiqa in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo siyaasadda amniga ee waddanka talo waa si ilaahay runtii nimankaani ama waxaadayna ku cusub maaha waxaan waxaa laga yaabaa iska aafraska socota way sii soconaysaa qorshayaal badan bay nimankaani leeyihiin oo hadda fulinaya walaba hadda aan isdhihi karo aad bay u tabardaran yihiin marka naflacaari badan fuxeeda way ku jirtaa waxaan ku talin lahaa in hay-adaha amniga ama dowladda dowladaha dowladda soomaaliya dhexe iyo dowla dowladaha statekaa hadday puntland ugu dambaysa wax ka dhaceen inay dib u fiiriso qorshaha siyaasadeeda amni ay ka leeyihiin in maaragtay runtii lasoo celiyo oo isku xiraantii bulshada iyo hay-adaha amniga in maaragtay arrintan dhacday waxaa laga barto in dowladdu ay xooga saarto dhanka amniga ka dhisto dhanka amniga dowladda waxaa uga muhiimsan siyaasadda waxaan ku leeyahay amniga haddayna waa sheegay amnigaa ka muhiimsan dhaqaalahan badan haarun oo ku baxaya waxaa la yidhaahdo scosi political loo yaqaan maalin dhow aan ka dhegeysanayay media dabaan puntland oo ka hadlayo leeyahay sanad sanadla ansixinayo lix milyan iyo xoogaa waa ku baxay arrimo kale oo martigelinayo siyaasadeed waa loo baahan yahay laakiin waa inay ku baxdaa amniga priority number one iyo two in amniga xooga la saaro oo lagu bixiyo arrintaasi waa arrin muhiima arrinta kale aan soo jeedinayo runtii waxa weeye in waxyaalaha kan dhacay wax laga barto xaqiiqna waxa ah ilaahay ma dhihin laakiin sida iyagu ay ay qorsheynayaan inay sii inay sii wadaan magaalooyinka lanka dhacay ay kasii ridaan arrintaa marka in in laga hortago caalamkuna runtii waxaa laga rabaa in arrintaasi ay ka caawiyaan in dowladaha stateka iyo soomaali soomaaliyaba inay ka caawiya arrintaas sida looga hortegi lahaa caawadadu waa inay noqotaa mid wax soo celin karta feedback a waa in tababaraa hay-adaha amniga waa in capacitydooda la dhisaa waa in maaragtay tayadooda la tayeeya runtii arrimaha kanna soomaaliya wax badan kama taqaano marka arrintaasi aad baan usoo dhaweynaya inuu caalamku siyaasadaasi uu wax ka bedelo oo il gaara lagu fiirsho oo waxaa laga yaaba haddi marka ladhao caawina in maaliyad loo xisaabiye maaliyad macno badan ma sameynayso waxa macno sameynaya waxa weeye in human resourcegii horta la dhiso wa gart wa gart human resources baad heli karta dhaqaale sharci argagixiso oo la ansixiyaa muxuu tari karaa ama heer qaran ama heer gobol
runtii waxaan filayaa gobolada qaybtood wuu ka jiraa heer argagixiso la dirir waxay ugu magac daraan wuu ka jiraa wax badanna buu runtii ka qabtaa laakiin xeerku wuxuu macno samayn karaa oo dhaqankiisuu geli karaa markii hay-adihii amniga capacitigoodii uu dhisan yahay xeerkaani heer federal waxaan filayaa hadda waa lawada broseeskii daana khaldaneen inaan sideyn kale ma hubo laakiin wax badan buu sharciyadda waa waxaa ugu horeeya oo dee gacmahaad ka xiran tahay dadaan sharciyada haysan marka dad baa waxaa dhii jira waxay runtii waad og tahay markii la waa siyaas macnaha waa waa sharci af badan wey marka sharciga af badan sidii looga hortegi karo waxaa weeye in dadkuna ay yaqaaneen sharcigan xuquuqda insaanka lagu wado binaadamka la yidhaahdo hay-adaha ay kaba capacitigooda iyo awoodooda iyaguna ay la socoto xeerka la ansixinayo laakiin xeerkaasi aan runtii waan waxaan u arkaa keli wax ma qaban karo laakiin inuu yahay waa compound si laisu geegeeya ama maxaan dhahaa gaballo gaballo badan oo laisu keenkeenay marka gabal ka tirsan buu yahay sida amniga uu arrimahan laga hortegi lahaa xeerka sharciga khaliif ciise mudan wasiirkii hore ee amniga ee puntland waxa uu isna soo jeediyey in ciidamadu ay heegan galaan taxadarna la muujiyo islamarkaana sharciga lala tiigsado dadka lagu tuhmo inay gacansaar la leeyihiin ururka al-shabaab waxaase uu walaac guud ka muujiyey qaabka loola dagaalamo al-shabaab waxaan qabaa aniga nimankan shabaab la leeyahay haddii dagaal dhaba lala galo koonfur ha ahaato ama waqooyi ha ahaato ama meel kasta ahaatee nimankan intan ma jireen waxaa jira isku day la-aan baa jirta waxaa jirta mintid la-aan baa jirta waxyaalaha la yaab kale oo anu aan ka yaabo waxa weeye koonfur masalan ciidan baa laleeyahay waxay soo weerareen meelay shabaab joogeen qof lagama qaban oo qof lagama dilin oo gaari lagama qaban oo qori lagama qaban maxay tahay waxaas ciidan meesha lagu sheego waa inuu dagaal ka dhacaa waa in dhaawac iyo dhimasho jirtaa waa in hub qalab guftay jirtaan waa in qalab la qabsaday jiraan waa inay waxaasoo dhami jiraan laakiin macquul maaha in inta lasoo weeraro niman meel fadhiyo oo oo nimankan muslimka baabiinaya oo misna la yidhaha qof lagama dilin oo qof lagama qaban oo gaari lagama qaban oo gaari lagama dhaawicin maaha serious maaha waxaan qabaa in si dhaba loola dagaalamo nimanka meel kastay joogaan
al-shabaab ayaa u dagaalamaya inay talada ka tuuraan maamulada soomaalida oo ay ku jirto dowladda federaalka waxayna dhowaan jeediyeen hanjabaado ka dhan ah doorashada la damacsan yahay in isbuucyada soo socda laga qabto dalka ee lagu soo dooranayo hoggaanka iyo hay-adaha dawliga
dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in aanu xidhiir la samaynay mas-uuliyiinta maamulka puntland ee xilligan oo aanu ku marti qaadnay in ay barnaamijkan ka qayb galaan balse ilaa haatan nooma suuragelin barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadkana waxaa nala socodsiinayey haaruun macruuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dadka muslimiinta ayaa isku diyaarinaya xajka iyada oo durtaba ay boqortooyada sacuudiga gaadheen xujaaj tiro badan xujaajta soomaalida ah ayaa intoodii hore ay gaadheen dhulka barakaysan waxaana faahfaahin ka bixinaya axmed aadan dagaal oo ka mid ah dadka ka shaqeeya adeega xujaajta kuna sugan xaramka xujaydu aad iyo aad bay u fiican yihiin nabadqad bay iminka kusoo gaadheen iminka xujayda maka ku sugan waxa weeyaan sideed boqol iyo sagaal iyo toddobaatan xaaji baa ku sugan saddex boqoloo xaajina hadda khadka kusoo jiraan oo madiina ay kasoo socdaan aad iyo aad ba xaaladooda caafimaad u sarreysaa wax dhibaataa ama muxuu ahay xanuunana haba yaraatee alxamdulilah ma jiraan way nabad qabaan way cumraysteen hoteeladii loogu talagalay bay degan yihiin xajkaanay sugayaan alxamdulilah ilahay caafimaad qabka ku gaarsiiyay tirada guud ee xujaydu waxa weeyaan toddoba kun afar boqol iyo konton xaaji oy weliba naga maqan tahay boqolkiiba soddonkii la dhimay afar sannadood ka hor la dhimay iyadoo loo dhimay xajka xaramka iyadoo la waasicinayo oo xaramka la dhisayo ayaa boqolkiiba soddonna laga gooyey marka hore waxay sagaal kun iyo iyo sideed boqol oo xaaji ayayn koota soomaalida u lahayd marka toddoba kun iyo afar boqol oo xaaji baa ilaa hadda soomaalidu leedahay intaasaa insha allahu tacala ay gaadhayaan hadda ofiisayaasha hele gudashada waajibaadka xajka ayaa la filayaa inay sanadkan malaayiin xujaaj ah isugu yimaadaan dhulka barakaysan waxaana xajka sanadkani uu kusoo beegmayaa iyada oo dhowaan markii ugu horreysay weerar argagixiso lala beegsaday qabriga nebiga caleyhi salaatu wasalaam sidoo kalena dalka sacuudiga ay ka dhaceen weeraro argagixiso oo kala duwan waxaana jira taxadir laga qabo cudurrada faafa hase haatee dowladda sacuudiga ayaa arrimahaasi diyaargarow dheeraada u samaysay sanadkan aad iyo aad bay xaaladda loo adkeeyey oo loo diyaargareeyey hadday tahay xagga mashaacirta ee miina iyo musdalife iyo carafa hadday tahay xarameynka gudihiisa xaramka ammaankiisa aada loo adkeeyey oo waad ka wareysaa wixii kawa ka dhacay ramadaantii masaajidka madiina ammaanka labada masjida ee xaramka iyo madiina ayaa la xoojiyey dhammaan ciidamada quwaat alamn alxarameyn la yidhaahdo ammaanka xarameynka iyo qabriga nebiga sala allahu alay slam ilaaliya ayaa aada loo kordhiyey oo la gaadhsiiyey saddex iyo toban kun oo askar iyo maxaay dubaad iskugu jira ayaa la gaadhsiiyey ciidamadii mashaacirta ka shaqeynayay ee ahaa kontonka kun ee askari kor baa loo qaaday iyagana toddobaatan kun oo ciidana laga dhigay oo ilaalinaya ammaanka muxuu ahaaye mashaacirta mashaacirta waa waa mina iyo musdalifa iyo carafa inta ayaamta ayaamaha xajka lagu jiro dhanka caafimaadka aad iyo aad baa loo xoojiyey oo lagu dadaalay xaaji walbaaba inuu qaato iraabka ka hortaga ah ee xanuunada cuduradan samankan jira waxaa aad iyo aad iyagana muxuu ahay loo diyaar gareeyay dhammaan khadamaadka gaarka ah dadka qabanaya muwaasasooyinkii shirkadihii sida caadiga u shaqeynayey shaqaalihii diyaar gareynayey cimaaradihii laga shaqeynayey wadooyinkii iyo taraafikadii dhammaan maka howlgal buuxa oo sare oo aad iyo aad loo adkeeyey oo emergencyga aada loo qaaday ayaa lagu diyaar garoobay sanadkan dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa xaramka maka ka socday dhisme iyo ballaarin lagu waday taasi oo keentay in hoos loo dhigo tirada xujaajta ee ka imanaysa dal kasta oo muslima iyada oo sanadkii horena isjiirjiir ka dhacay xajka ay dad badan ku dhinteen sida uu faahfaahinayo axmed aadan dagaal ujeeda waa tii la dhimay boqolkiiba soddon waxa loo dhimana waxay ahayd dhismaha ku socday masjidal xaraamka sababtoo ah waxa kala go-naa dawaafkii dabaqa labaad iyo dabaqa saddexaad dadkii ka dawaafaya baa kala go-naa dawaaf tambareeriyo bridge ayaa laga sameeyey kacbada hareeraheeda alxamdulilah wuxuu soo afm afmeermay rabadaan ka hor oo masaajidkii oo dhan lama dhamaystiray dhismihiisii ilaa dhismo naashnaashoo hadda socda mooyaane laakiin dhismihii saddexdii dabaqba hadda si toosa ayay iskugu xidhan yihiin iyadoo la kordhin lahaa sanadkan barnaamijkii la dhigay uu ahaa in sanadkan dib loo kordhiyo boqolkiiba soddonkii dowlad walba lagu daro weliba boqolkiiba labaatan kalena lagu siyaadiyo ayaa waxa dhacday sanadkii dhaweytada qadarka ilaahay waatii jamaraadka agtiisa celiiliga shaarica boqol iyo muxuu ahaye afar shaarica lala shaaric alcarab ay dhimashadu ka dhacday dadka maxay tirada badan ay ku dhinteen sidaa daraaddeed waa la hatiyey oo xujyadii lama kordhin si wax looga qabto muxuu ahaye dariiqa tegaya dariiqyada tegaya muxuu ahaye jamaraadka waxa la waasiciyey dhammaan qiimadihii u dhowaa jamaraadka oo dhan qiimadaha la odhan jiray c i b ga la odhan jiray amba khadamaadka alkhaasa la odhan jiray ayaa la waasiciyey wadooyin saaxaada baa lagu kordhiyey dariiqyadii ahaa muxuu ahaye afartanka mitir dhammaantood waxaa laga dhigay siddeetan mitir baa laga dhigay labalaab baa lagu waasiciyey sanadkan xooga ugu badan dowladda sacuudiga waxay ku bixisay waxa weeyaan waa mina amba jamaraadka agtiisa wey
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliya
xuseen bare aadan ayaana soo jeedinayay umuuraha islaamka khiyaartooda naga xirtay haatana waxaan ka codsanayaa ismaaciil xuseen farjar oo garabkayga midig fadhiya qodobadii wararka ku doorka roonaa inuuna xusuusiyo mid ama labo mahadsanid ibraahim xasan daanduray gaadhi laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa ku qarxay magaalo ku taalla dhinaca koonfur bari ee dalka turkiga waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan koob iyo toban askari halka ay ku dhaawacmeen tobannaan kale sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta goobaha caafimaadka warbaahinta gudaha ayaa baahisay muuqaal muujinaya qiiq weyn oo qariyey goobta qarax uu ka dhacay taas oo la aaminsan yahay inay ahayd goob ciidamadu ay wax ku baadhaan mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa ballan qaaday in ay arrintan ka jawaabi doonaan iyada oo dalka talyaaniga uu la baaxaadegayo khasaaraha ka dhashay dhulgariirkii maalintii arbacada ka dhacay dalkaas ayaa haatan mar kale waxaa ka dhacay laba dhulgariir oo xoog badan kaas oo ka dhacay magaalada amatris ee ku taalla bartamaha dalkaas mid ka mida dhulgariiradan ayaa cabirkiisu dhammaa ilaa afar dhibic saddex magnitiyuud iyo kan kale oo ahaa afar dhibic toddoba magnitiyuud waxayna khasaare soo gaadhsiiyeen dhismayaal kala duwan inkastoo dhulgariirka weyne uu ka dhacay magaaladaas maalintii arbacada haddana waxaa tan iyo xilligaas la dareemayay ruxan kooban kuwaas oo cabsi ku abuuray dadka kooxaha gurmadka degdega ah ayaa tirada dhimashada dhulgariirka arbacada gaadhsiiyey ilaa laba boqol iyo toddoba iyo lixdan qof dadkaas dhintay waxaa ku jiray ilaa labayo toban qof oo ajnabi ah oo safar u joogay dalka talyaaniga kuwaas oo u kala dhashay dalalka britain rumaniya sbain canada iyo salvador ciidamada amniga ee soomaaliya ayaa sheegay in maanta oo jimco ah ay soo afjareen ama saaka ay soo afjareen go-doomintii dadku ku dhinteen ee makhaayadda beach front restaurant ee magaalada muqdisho
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay ismaaciil xuseen farjar haatana dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa dhankii muusiga annagoo jaleecaynaa heesta lofer waatan codkii xamdi kuweyn
adaa ruux kale u leexdo laalay himiladeeni anoo libinta caashaqa liibaan ka gaaraya adnalaaca beenta ah ka lululo ka luluc oo hasidayn waxaa ku luqaynaysay heestilo faarax xamdi queen iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeenii inta aan mar kale wada kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasen daandure iyo ismaaiil xuseen farjar oo idin leh nabadgelyo
binti aanshaqalii baan ka gaadhaye adna lahaa cabbeenta